amarada ka soo baxaya waxay yihiin muddo toddobaad ah oo ka bilaabanaysa maanta dadkaas waa inay iska soo diiwaangeliyaan xarunta nabadsugidda degmada gaalkacyo dadka gobolka mudug ka tegay ee u boqoolay al-shabaab amaradooda intay u hogaansameen ee maaragta halkaa kula soo shiray muddo toddobaad ah dhammaantood waxaa la farayaa muddo toddobaad ah inay iska soo diiwaangeliyaan hay-adda nabadsugidda ciddii aan u hogaansamin arrintaas ciidamada amnigu waxay u fasaxan yihiin oo iska kibrisa iska madaxweynaysa iska laandheeraysa lama taabtaan isku aragta ciidamada amnigu waxay amar u qabaan inay xidhaan waana la maxkamadaynaya marka waxaan rabnaa wixii hadda ka dambeeya hadda kahorna horaan u sheegna cid kasta oo u bareerta inay amarka al-shabaab inta qaataan ay tagaan goobaha al-shabaabku ay joogaan iyagana horaana loo mamnuucay haddana waa sii adkaynaynaa inaysan jirin cid ka tegi karta deegaanadan galmudug oo al-shabaab inta u tagta haddana nabadgelyo kusoo laabanaysa waxaan leenahay ama bartiinna jooga ama markaad soo noqotaan waxaad la kulmaysiin cadaaladdaa laydin horgeynayaa marka waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo gunaanado oo kale oo ama mirta soo baxda ka mid ah magaalada inaan qori lagu dhex wadan dad qori sharci darro ah iyo macawis iyo surweel yar iyo dhar maaragta madani ah iyo qoryaha dadka isku dhex wata inay mamnuuc tahay sidoo kale waxaa la sii adkeeyey dhuxushii soo gelaysay waa la adkeeyey inay dhuxushii mamnuuc tahay khamrigii iyo la dagaalankiisii meeshii laga sii wado dhammaan waxaasoo dhanna waa la sii adkeeyey intaas wixii ka soo haray ciidamada amniga waxaan ku ammaanaynaa shaqada wanaagsan ay qabteen